tartan ciyaareedkan sanadkii baha marland gobod oo ardayda iskuulka shaashar oo kumida iskuulaadka magaalada baydhaba iyo maamulka iskuulkan daafuri markala kacaasoo ay ku qeyb galayaan tumilan fasal oo ka kooban iskuulka koobkan oo ay koolanka tarigala isdhexgalka ardayda iskuulka shaasharow iyo weliba qabanqaabiyey midowda ardayda iskuulka iyo kaladayaan maamulka iskuulka weliba daafurka tartan ciyaareedkan ku hadalay maamulaha iskuulka shaashar oo daafuri tartanka iyo gudoomiyaha midowda ardayda iskuulka shaasharow anoo ka hadalow maamulka iskoolka shaqasharow primary and secondary school doctor axmed xasan cabdiraxmaan xaqiiqdii geeka waa maalin eed eed anweyn ee sidiisan argoytan wayna infurma doona geeka tartan sportis iskoolka shaqasharow dhammaan galaasyada ku kooban yihiin oo ku kooban tumiyo afar kooxood oo nin dareer doona ilaa marna sana dugsiyeedka yaa rajeeyana insha allahu tacaala geeka tartankan waa tartan xamaasadaysan oo lanka talagali wacyiga iyo horumarka iskoolka inta qeybiinka qaadada geeka oo taariikhda etalabaatan bilatumi i koowaad lama kun iyo labaati afar wayka tartamooye oo lukufrooye galaasyada shal eh form one b iyo form two b ya lukufrooye geeka cayaar faylan insha allahu tacaala yasinglana waana walaanka fayla oo horumar likadeerow oo bulshada iskoolka ku nool iyo ardayda nashaadaadkana ka mid ayin mar lamaad iyo mar saddexaad waysin rajeeyay intii cayaartun iyo ninka dhammaato gool insha allahu tacaala furunta cayaarta geekoo labaati eta bilotumii koowaad ninfurunta insha allahu tacaala cayaarta ninfurunta ay ku wareejiyey gudoomiyaha midowga ardayda iskoolka shaqasharow ee mukhtaar nuunow wayna infurmay tartanka wareegga kubada cagta waaniinka sii higi doona haddii ilaahay raallanka lagada tartan ogoneedkii usuuna mardhowsaasan daa furu doona haddii ilaahay naftani ninka sama marka runta meg maa tiri maamulko geekan kula geebgali iyo saasoo kale gudoomiyaha sportiska oo usuuna goobnin kule anta kale meg maa tiri dhammaan macalimiinta iyo maamulkooska duuban onin suurtageli ini barnaamijkaas una qobsana waliba lana hambalyo hambalyo intii sana dugsiyeedkan socdoona gudmooyinka socdo doona sanadkan dad alrati guuleysa doona haddii ilaahay
tartan ciyaareedkan yana ku duwan tartamada ciyaareedii horelan qobda jari iyoona sanadkan ku qeyb galayaan fasaradii inka badan ee iskuulka tan iyo markii la bilaabay tartankan isdhexgalka ardayda iskuulka shaasharow